bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sal allahu wslm calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi waslama ajmaciin ama bacdu waxaan samaynay kitaabu tawxiid aladi huwa xaq ullahi cala alcabiid lilimaam moxamed bn cabdilwahaab atamiimiy raximah llahu tacaala baabu man jaxada shaya min alasmaai wasifaat ayaan joognay aharkii ibnu cabaas ayaan noogu soo dambeeyey masaladii waxaa ugu dambeysao baraarujinay in waxyaabaha marka ibnu cabaas hadalkan inuu yiraahdo yacni maa faraqu haaulaai yajiduuna riqatan cinda muxkamihi wayahlakuuna cinda mutashaabihihi macnaha waxaa weyaan wixii iyaga ka tashaabuhu galo oo qur-aankiina ku sugan sunnadiina ku sugan oo iyaga marka ay yacni fahmi waayaan maaha inay yacni ay inkiraan ma ahane waxaa weeyaan inay rumeeyaan inay rumeeyaan maxaa yeele qur-aanku waxaan xaq ahayn ma sheegayo ayb tashaabuhuna waa nisbi waxaa dhici karta qof waxaanu inay tashaabuh ka galaan qofna aynan ka gelin ayaa dhici karto laakiin guud ahaan magacyada alle iyo tilmaamaha alle mutashaabih ma ahaan sabe waa muxkam maxaa yeelay waa wixii cibaadada dhanba ay ku dhisnayd weeyaan nacam marka inkiridda ninkan uu inkirayo wax uunan fahmin ayuu diidayaa yacni cabdullahi bnu cabaas uu leeyahay waxa hadday adigu mutashaabih kaa noqdaan ma ahan inaad yacni isla markiiba aada inkirtee bal inaad rumayso weeyaan damaa yacni xagga macnaha shaygan macnihiisa qofka yacni garan karo ee sida macnihiisa uu yahay waa inuu u gartaan ayb haddii marka kayfiyada sifaatka alla subxaana wa tacaala iyadu de cid garanaysa male cilmigeeda alla unbaa loo celiya ibnu maajishuun oo salafka ka mid ahaa sida u dhihi jiray laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa siduu isagu yahay alla unbaa garanaya wakadalika ibnu khusayma kitaabu tawxiidkiisa wuxuu ku tilmaamaa marar badan yacni alla subxaana wa tacaala sifada ayuu noo sheegay kayfa nooma sheegin kayfa marka waa ka aamusaynaa annaga imaam imaam maalik ninkii u yimid oo yidhi kayfa stawaana waa ti uu ku carooday uu yidhi alistiwaau macluum walkayfiyatu walkayfu majhuul waliimaanu bihi waajib wasu-aalu canhu bidca waxay ka dhigayaan iyagu marka ninbaa imaam maalik u yimid oo istiwahu weydiiyey markaasuu hadalkan yidhi sidaas ma aha imaam maalik ninka u yimid waxa uu su-aalay oo ka carooday waa kayfada way nacam kayfa stawaa su-aashu saas waay ayagu marka kayfa ayay ka tegayaan waxay leeyihiin nin baa imaam maalik u yimid markaasu istiwaha weydiiyey waa xanaaqayba imaam maalik nacam may sidaa ma aha nacam wuxuu imaam maalik ka carooda waa kayfada waay maxaa yeelay laa yuqaalu sifaatka alla kayfa iyo lima iyo lama dhaho nacam soo ma garanin meeshaas marka sidaas baad garanay ee amaa sifaatku ayagu tilmaamaha alle magacyada alle mutashaabih ma aha waxaana ku tusaya nabiga inta la weydiiyey ayuu ka jawaabi jiray nacam casharkii horena waxoogaa ka mid waa kaga hadalnay de sifaadka marka alle loo sugaayo waa sifaat kitaabka uu tusay sunnada saxiixana ay kusoo aroortay ayb wixii marka baabul asmaa sifaat ku saabsan axaadiista kusoo aroortay ay daciif tahay laqaadwaxa lagu dhisi maayo ayb ninka marka kitaabka qoro kale waxaa iyadan in la baraarujiyo u baahan hadduu xadiid qoro sanadkiisa uu ku keeno xadiidka sanad uu ku wariyo ama kitaabka uu ku yaallo kuu uu kuu sheego de waxaa isaga mas-uuliyaddiis baa kasoo baxay qofkaasi isaga marka in ceeb loogaga dhiga ma aha halkan marka waxaan ka baraarujina waxay tahay riwaayaadka marka istiwaaha iyo culuwiga laga hadlayo riwaayaadka juluuska sheegaya waa daciif riwaayaad daciifa weeyaan sida culamo badan ay dhahaan ayb oo nacam sheekh alalbani laftirkiisa inuu kamid yahan filayaa nacam dadka aada u wax kusoo arooray male buu yidhahdaa yacni juluuskaas nacam keliya wax soo aroora alla inuu carshiga ka sarreeyo waa jiraan marka axaadiid iyo ay sidaa ku timid cabdullahi bn limaam axmed kitaabkiisa kitaabu sunna kitaabu sunna licabdillahi bn imaam axmed ama radd cala aljahmiya ayaa waxaa ku dhacday ama kusoo arooray xadiid marka idaa jalasa arabu cala alkursiyi shaarixna waa dhigay xadiidkaas soo ma garanin marka hadde xadiidka waa dhici kartaa qof inuu yacni isagu saxiix la noqdo ijtihaadkiisa laakiin haddii xadiidka uu meel ku yaallo ee uu meeshii kitaabkii uu ku yaalla u sheegay maaha sheekaasaasa marka waxaa weeyaan in lawaasim aada u foolxun laga sii dhaliyo ma aha waxaan ujeedaa kuwa intay yimaadaan bay waxay leeyiin fatxulmajiidka akhdaa'an kasoo saarayna maxay tahay waa kan idaa jalasa rabbu cala alkursiyi baa inta ku taaliya kuleeyihin laakiin yaa yidhi qaala dahabiyu waxa uu yidhi qaala dahabiyu xadatha wakiicun can israa'iil bixadiidi idaa jalasa rabbu cala alkursiyi fakhshacara rajulun cinda wakiic faqdiba wakiic waqaala adrakna alacmash wasufyaan yuxadisuuna bihadihi alaxaadiid walaa yunkiruunaha yani axaadiisu sifaat baa loo jeeda akhrajahu cabdullahi bnu axmed cabdullahi bnu axmed fii kitaabi raddi cala aljahmiya waa kaa marka naam kitaabkaasay ku taallaa haddaad marka wax eedeynaysa aimada selafka eeday markaa hadaad run sheegaysa nam wax uu isagu marka la gooni noqday ou la yimid ood ku ceebeynaysaa ma aha kitaab buu kasoo guuriyey waa dhici kartaa sida ninka imaamka kitaabka ku qorayba laga yaabo inuu u haysta inay saxiix tahay inuu isagana u haystaa dhici karto marka sideedaba waxaa la yidhaahdaa man asnada faqad axaala qofkii isnaad kuu sheego faqad axaalaka meel buu kuu tiiriyey adiga uu kuu leexiyey ayb axaadiidta marka daciifkan hadda meelo badan bay ku jirtaa sunan abi daawuudka axaadiid saas oo kale waa ku jirtaa daciifa tirmidigay ku jirtaa maaha yani marka in lagu yani ay lagu ceebeeyo marka taas nacam oo ilaahay rasuulkay ku been abuuranaya ilaahay ku been abuurana meesha ma imaanaysa nacam ayb meeshaas iyaduna marka kitaabkaasay ku taal laakiin raggooda waaweyn nimankan kowthari iyo kale ayagoo cabdullaahi bnu limaam axmed iyo xamaad ibnu salima iyo raggaas yacnii waaba dacniyaanoo kamaba xishoodaan ayaga laakiin kuwan yaryarkaa annaga dalkeen ay ku badan ma yaqaanaan ayaga yani aimadaas xoogaa weli yacni ma sidaas jur-adaas weli ma gaarin laakiin a'immadoodii iyo culimmadoodii baa jur-adaas gaartay iyagana waa qaadanayaan hore unbay jur-adaas iyo dhiiranaanta ay ula imaanayaan marka xadiidka calaa kullin allah subxaanahu watacaala carshiga inuu kasoo ka sarreeyo nusuusta kusoo aroortay tiradii bay ka badatay waa kitaabkii waa sunnadii waa firadii waa caqligii saliimka intaba waa tusayaan inuu alla sarreeyo amaa yani masalada yani juluuska ku saabsan xadiidkan idaa jalasa dacfi baa isaga ku jiran walamaa samicat qurayshun quraysh markay maqashay rasuul llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka yadkuru isagoo sheegay arraxmaan ankaruu dalika way ku inkireen arrintaa faanzla allahu fiihim alla wuxuu kasoo dejiyey shanigooda wahum yakfuruuna biraxmaan wahum iyaguna yakfuruuna ay ku gaaloobayaan biraxmaan ee allah raxmaanka ah raxmaan bay ku gaaloobayaan raxmaan ada marka dad badanoo ahlu qibla qiblada u nisbe sheegto yani waxaan ujeeda islaam muslimiinta ku dhex jiro ayaa raxmaan diidan jahmiyadu magac ahaanna waa u diidan yihiin sifa ahaanna waa u diidan yihiin ayb oo jahm bin safwaan asamarqandi waxaa la wariyaa inuu intuu meelaha marmaro dadka juudaanka qaba ee aadka u dhibaataysan markuu arko ayuu wuxuu dhihi jiray arxamu raaximiin yafcalu hada haakada arxamu raaximiin saan muu dadka yeelaa buu dhihi jiray isagoo yani raxmadda inkirayo oo qadarkii waxyaaba badan dhibaatooyin fara badan wato muctasilada iyaguna arraxmaan magac ahaan waa u ogol yihiin laakiin ma u ogola in sifa laga ay ka imaanayso oo waxay leeyihin araxmaanu bilaa raxma waa araxmaan laakiin raxmad laguma sifayn karo caliim waa la dhihi karaa laakiin cilmi sifa loogama dhigi karo waxaas marka iyaguna waxay daldalaan khaladka ah waa cinda faqdi lwasfi laa yushtaqu waa cawsa almuctasiliya alxaqu waa kii uu yihi yani ninkii ibn lxaaj cabdullahi ibn lxaaj maraaqiga nacam oo uu leeyahay wasfiga cinda faqdi lwasfi wasfiga yani haddii la waayo laa yushtaq waxba lama dhambashaba nacam haddaan wasfi jirinba wacwز المctزiliya الxaq whm ykfuruuna bالرaحman marka dad badan baa kaga dayday umamkii hore beenintaas nacam oo mushrikiinta kaga dayday inay beeniyaan صifaatka alla subxaanaه wataعala fiihi masal baabka masail baa ku sugan alula masalada koowaad cadam اlimaan cadam اliimaani imaan la-aan maxay ku imaanaya bijaxdi shayin shay oo la diido min alasmaaءi wasifaati kamida cadam limaan weeyaan athaaniyatu masalada labaad tafsiru aayati racdi aayat racdi tafsiirkeeda wahum yakfuruuna biraxmaan athaalithatu masalada saddexaad tarku taxdiidi sheegitaan laga tago bimaa laga sheekeeyo laa yafhamu saamicu saamica uunan fahmaynin qofka saamica mas'ale uunan gaarin cilmigiisoo kale aanu gaarsiisnayn inaan loo sheegin kaasna marka waa kitmaan oo maslaxo sharci ah ku jiro waa in cilmi la qarinayo laakiin maslaxo sharciga lagu qarinayo weyaan ayb tarku taxdiidi bima laa yafhamu saamic laakiin in la yidhaha sifaatka alloo dhan ba dadku ma fahmi karaan saa darteed yaan loo sheegin ood arkaysa marka dadka qaar waxaa ku jiro yani masaa-isha fiqigii marka la joogo wuxuu soo bixinayaa furuuc dhib badan ayuu fahmi karaa sifaatka alloo ka sahlanna inuu macnahooda garto isagaan rabin marka kaasoo kale waa in loo sheegaa xujadana markaa lagu cadda maxaana wuu fahmi karaa soo ma garan bal yacni sifaadka alla haddaad u sheegto dad reer baadiye ah oo fidradoodu saliim tahay sideedii u aqbalayaan nacam oo iyagii baaba hadaladooda ay ku badan tahay ayb laakiin guud ahaan sideedaba qofka waxaanu fahmi karin oo looga cabsanayo mafsado inay kaga timaado in laga daayo oon looga sheekaynin weeyaan nacam marka dad badan baana diinka ilaahay looga fidneeyaa tan oo kale ood arkaysaa masaa-il aada iyo aada yacni qofkana hadda aan isagu waajib cayniya aan ku ahayn ee lagu dhibaayo dadkii oo laga yaabo meeshii qofkii oo tawxiidkiisiiba aanu saxsanayn ayaa yacni dad meelo kale isku haysto oo waxa ay isku haystaan qaarkoodna aan ahayn ka hadli maayo tawxiid laysku haysto waxa la ysku haystaana aanay tawxiid aanay ahayn ayaad arkaysaa yacni in dadkii lagu wareerinayo laleeyahay haddaadan hebel raacin si kastoo tawxiid maba kuu sheegayaba tawxiid nacam oo waxaa weya maanta dhan uun qof fakerkiis unbaa dadkii loo sheegaya qof baa la barayaa tawxiidkiina la bari maayo nacam waxaa dhacda marka qofkii tawxiidka bara dadkana ee aan shaksi qofkan inuu tawxiidka fahmaa muhima hadduu doono hebel iyo unan ka fahmin hebel kale hadduu ka fahmo dhibaata ma laha nacam mar hadduu tawxiidkiiba fahmaayo laakiin haddaad fahamkii tawxiidka ka hormariso war hebel ma ma la weyneeyey mase lama weyneynin hebelkaa ma la bartay mase lama baranin hadday tahay dee hebel rasuul ma aha nacam waxaasaa marka dadkii fahamkooda aanay gaari karin baa looga mashquuliyey tawxiidkii sunnadii waxyaaba fara badan looga mashquuliyey nacam arra marka dadka wadaana waxaad moodaaba inaynan tawxiidkii iyo sunnadiiba danba aanay kalahayno muhiimkoodu ay tahay ayaga fakarkooda dadka ma la gelinaa mise lama gelinayo haddaan dadka aanay la gelin karin fikratu fulaan wa fulaan macallaan fakarkiisa haddaan la gelinaynon dadka la baraynin waxba tawxiid marka sheeg sheegiisa yacni muhiim lama aha alraabicatu masalada afaraad dikrulcilati ciladii sheegideedii anahu yufdii oo ciladu maxay tahay marka anahu yufdii ilaa takdiib illaahi arrintaa waxay gaarsiinaysaa qofka inuu alla beeniyo warasuulihi uu beeniyo walow lam yatacamad yaanuba u qasdin almunkir almunkiru qofka wax inkiray alkhaamisatu masalada shanaad kalaamu ibni cabaas ibnu cabaas kalaamkiisa hadalkiisa liman kula hadlay istankara shay-an wax inkiray min dalika kaagaas ka mida wa anahu ahlakahu inuu arrintaa ay halaajisay baabu qowli llahi tacaala marka masalada baabaso sifaad waxyaabaha ku saabsanna de waxaa weeyaan kutub gaarana waa laga alifay sidaan casharkii hore ku sheegnay waxa sheekhuna kitaabkiisu wuxuu qaalibkiisu u badan yahay tawxiid lcibaada baabu qowlilahi baabu qowlihi tacaala alla qowlkiisa macnihiisiibuu u baab yahay yacrifuuna way garanayaan nicmat allahi alla nicmadiisay garanayaan uma markaa dabadeed yunkiruunaha way inkirayaan wa aktaruhum badankoodna alkaafiruuna weeyaan kuwa gaala a weeyaan aayaddan marka suuratu naxli bay ku jirtaa suuratu nicam ayaa la yidhaahdaa suuraddaas bacdi culamaa ay ku magacaabeen nicmooyin aad u fara badanna waa lagu sheegay oo awalka nicmadana waxaa lagu bilaabay tawxiidkaa lagu bilaabay yunazilu lmalaa'ikata biruuxi min amrihi calaa man yashaau min cibaadihi an andiruu anahu laa ilaaha ilaa ana fattaquun tawxiidkii baa lagu bilaabay ibnu cuyeyna marka wuxuu ku tilmaamay ku bilaabashadaa lagu bilaabay tawxiidku ayaa waxa uu yidhi inuu nicmo yahay tawxiidka nacam tawxiidka oo la fahmaa waa nicmo maxaa yeele suuraddii dhammayd isagaa lagu bilaabay soo ma garan nicmooyinka intaan bal la soo gelin isagaa kow laga dhigay kadib baa marka khalaqa asamaawaati waalarda bilxaqi tacaala camaa yushrikuuna khalaqa alinsaana min nutfatin faidaa huwa khasiimun mubiin waalancaama khalaqahaa lakum iyo ilaa aakhiri maa qaala allahu tabaaraka watacaala markii uu alla ka soo hadlay nicamkaana waxa uu tilmaamay yacrifuuna nicmat allaahi dadkii inay garanayaan nicmada alle kufaartii quraysh nicmada alle waa garanaya marka nicmada dhowr tafsiir ayaa lagu macneeyey oo way isku khilaafeen nicmadan ibnu jariir sida uu tilmaamayo sudi isaga wuxuu ku macneeyey muxamed sala allahu alayh waali wasalam nicmada waa nebi maxamed sala allahu alayh waali wasalam kuwo kalena waxay yidhaahdeen nicmadu waxa ay tahay wixii alla uu soo tiriyey ee nicam alla agtiisa ka ahaaday suuradda uu kusoo tiriyey weeyaan nacam wa ana allaha huwa almuncimu calayhim iyo inuu alla yahay midka ugu nicmeeyey arrinkaas laakiin way inkirayaan ayb sooma garan labada macnana waa da laba macno uun iskeenaya maxaa yaele tawxiidka nabiga alla nabiga ulaayaa la yimid oo dadkii barayay de nicamka suuradda lagu soo sheego dhanna dadku way qirsan yihiin in xag alle ay ka timid way ogyihiin aan ujeedaa waa ogyihiin laakiinse waxaa weeyaan way way inkirayaan marka nacam oo waxay leeyihiin annaga waxaana lagu irsaaqaa shafaacada aalihadeenna annaga waaa waxaana lagu siiyaa kada iyo kada annaga waxaana waxaa isagaa kuu sheegi doono ayb yacrifuuna nicmat allahi mujaahid isaga wuxuu yidhi hiya almasaakinu walancaamu wama yurzaquuna minha wsaraabilu min alxadiidi wاthiyaab nacam tacrifu hada kufaaru qurayshin uma tunkiruhu intaa suuradda lagu sheegay nicama kufaaru quraysh way garanaysaa wayna inkiraysaa oo waxay leedahay hada kana liaabaa'ina fawarathuuna iyaahu aabbayaalkiin baan ka dhaxalnay annaga guryahan iyo waxaan sidaabay dhahayaan kadib nacam kuwo kale waxay yidhaahdeen gaalada haddii lagu yidhaahdo man rasaqakum yaa idin arsuqo waxay leeyihiin alla weeyaan midkana arsuqayo markaasay haddana inkirayaan waxay ku inkirayaan inay dhahayaan bishafaacati aalihatina baana lagu arsuqaa waxaas oo dhan marka waa lagu macneeya yacrifuuna way garanayaan nicmat allahi alla nicmadiisa uma markaa dabadeed yunkiruunahaa way inkirayaan wa akharuhum badankoodna alkaafiruuna weeyaan qowlu mujaahid mujaahid qowlkiisa maa macnaahu weeyaan ayuu ahaa huwa qowlu rajuli waa ninka hadalkiisa ou dhahayo oraahdiisa haadaa kan maalii maalkayga weeyaan wariftuhu waan ka dhaxlay can aabaa-ii aabbayaalkay baan ka dhaxlay beertii iyo xoolihii iyo wuxuule maalkayga waa kana aabbahay aabbayaalkayaan ka dhaxlay allah iigu deeqay dhihi maayo uma yunkiruuna inkiraadu taasu ay marka soo ma garanin wa qaala cawnu bnu cabdillaahi cawnu bnu cabdillaahi waxa uu yidhi yaquulu waxau dhahayaa lowlaa fulaanun hebel haddaanu ahayn lam yakun kadaa waxaay waxaa ma ahaadeen hebel haddowsan ahayn waxaay waxaa ma ahaadeen waa nicmadii alle ayuu haystaa markaasu wuxuu leeya hebel wallahi haddowna ahayn waxaan iima sugnaadeen dadku carabkoodana waa ku badan tahay nacam marka kufriguna marka wuxuu noqon karaa kufrun duuna kufrin oo dadka qaarkood alla ay rumaysan yihin iyagoo muslimiin oo mu'miniin waxaa dhici karto inay haddana sidaan hadalladan ay yidhahdaan maalkaan abahean ka dhaxlay aniga nacam oo alla aanayba nicmadiisa sheeg sheegaynin lowlaa fulaan waa hebel wallahi hadduus ahaa lahayn meeshaan waa ku halaagsami lahayn ayuu leeyahay lowla allah uma fulaan ma dhahayo marka meesha allow ka bixinaya nicmada alla subxaana watacaala ma sheegayo nooc marka waxaa weeyaan kufri lagu kufrinaya nicmada rabbi subxaana watacaala weeyaan soo ma garanin wain kaana adiga qasadkaaga alla inuu kugu nicmeeyo aadaba ogaatide aayaddu marka fiiri tafsiirka fiiri aayadda nacam wa qaala qutaybatu qutayba waxauu yihi yaquuluuna waxay dhahayaan haadaa kan bishafaacati aalihatina aalihadeena shafaacadeeda weeyaan qofkii maalan roob abaar baa ku dhacayso waa baxayaa qubuurtiiba u aadaya qabriga awoogiisoo kale halkaasay ku roob doonayaan roobkii baa imaanayo maxay dhahayaan marka wallahi kan ugu roon baa wuxuu laga yaaba inuu yidhaahdo wallaahi roobkan ilaahay baa noo soo daayay laakiin shafaacadii waxaana loogu soo daayay meydkan shafaacada weligaana loogu soo daayay ayuu ku leeyahay waxaanoo dhan marka hada hada bishafaacati aalihatina hadda qabrigu inuu inuu ilaah noqdo wathan ou noqdana horaan uga soo hadalnay abaciidsan waqaala abulcabaas waxa uu yidhi abulcabaas ibnu taymiya raximah llah bacda xadiidi zayd bni khaalid xadiidka zayd bni khaalid ka gadaale waxa uu yidhi alladii fiihi ay ku jirta ana allaha tacaala qaala alla inuu yidhi asbaxa min cibaadii mu'minun bi wakafirun alxadiid waqad taqadama xadiidka waana soo hormaray wahada kani kahiirun weeyaan mid badan fi lkitaabi wasunati kitaabkii sunnada dhexdiisa yadumu wuxuu eedeynayaa subxaanahu alla wuxuu eedeynayaa man yudiifu qofka u tiirinayo incaamahu nicmayntiisa ilaa hayrihi isaga heyrkii u tiirinayo wa yushriku bihi la wadaajinayo heyrkaas nacam ka alla aad ba u eedeeyo oo roobka markuu soo dao asbaxa min cibaadihi mu'minun bi wa kaafirun waatii u yidhi nacam waana ka soo kala saarnay oo qofkii isagu ka ictiqaadiyey in xidigaba uu roobka u keenay waaba gaalnimo diinka looga baxayo laakiin qofka roobka inuu alla keenay ictiqaadsan haddana yacni roob xidigii hadalkanna ku qowlayo waxaad garanaysaa marka in shirki asqara xaggiisa uu ka yahay oo kamaalu tawxiid inuu anfinayo tanna waa kamaalu tawxiid bay anfinaysaa qaala bacdu salafi salafka qaarkood waxay yidhaahdeen huwa ka qowlihim weeyaan hadalkooda oo kale kaanat iriixu dabayshu waxay ahayd dayibatan mid wanaagsan walmallaaxu naaquudaha doonta wadana xaadiqan buu ahaa nin aad wax u yaqaano oo khibrad dheer buu ahaa ayay leeyihin oo doontii markay kasoo meel dheer bay markab kasoo raacayaan markaasay berrigii bay soo caga dhiganayaan alxamdu lilah inay yidhaahdaan walidaalika annaga waxaana loogu bedela adkaar marka hore gaadiidka la raacay allahu akbar allahu akbar allahu akbar subxaana aladii sahara lanaa hada wamaa kunaa lahu muqriniin wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun sidoo kale qofku markuu safray inuu yacni allahuma inii acuudu bika min wachaaءi الsafr wakaabat اlmandar suu اlminqalabi fi اlahli wاlmaali wاlwalad iyo allahuma anta saaxibu fi safari wاlkhaliifatu fi lahli iyo adciyooyin alla lagu tala saaranayo alla lagu kalsoonaanayo nebigana baray sala اllahu alayh ali wasalam qofka markuu gurigiisa usoo laabtana aaibuuna taaibuuna xaamiduuna aaibuuna caabiduuna taaibuuna lirabbina xaamiduun saas oo kale nacam ayb ayb naam aaibuuna taaibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun marka allaa la mahadinayaa mar walba laakiin dadka carabkooda maxaa ku batay inay yidhaahdaan kaanat iriixu dayiba dabaysha wallahi waa wanaagsanayd walmalaaxu xaadiqan ninka doonta wadoo naaquudaha ka ahna nin aada taf u aho wuxuu ahaa yani aad u yaqaan xirfadan waaba ka tageenba alla marka maba sheegayaanba yacrifuuna nicmat allaahi uma yunkiruunahaa bay ku fasireen yani culammadii salafka sidaas in la eg diyaaradaha oo kale hadda dhul iyo cir dhexdeedaad joogtaa oo diyaaradda ay ku socotaa yaa ku haayaan allah ku hayo dabaysha hawada ay isticmaalayso yani meesha ay yani dhulka ay ka kacayso kulli allah iskale dadku ma oga waxaas oo dhan markaas waxay leeyihin mar allaale markay diyaaradaha koraanba muustikaa lagu bilaabayaaba nacam baashiio hawadaa ku dhex jirto ayaa khamri lagu cabayaa feeri khamri baa lagu cabayaa diyaaraddii dhexdeeda waxaa lagu sameynaya waxaa lagu daawanaya aflaam aada iyo aada u fool xun ayaa lagu daawanaya rabbi laguma xusaayo kuwa muslimiinta qaarkood markay koraanna waxaad maqlaysaa wallaahi gaalka khatar waayay leeyihiin baashaanuu sameeyey ninka baashaan sameeyey khatar waayaa lagu leeyahay la-aantiis yani hadda dhul dheer la-aantiis hadda waxay kuleeyihiin masaafo dheeray naga qaadanaysaa waxaasoo kale marka waxaa la rabaa in ilaah inta looga cabsado la yidhaaho war allah waxaa noo fududeeyey gaadiidka allah kuu fududeeyey oo allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wlkhayla wlbigaala wlxamiira litarkabuuha waziina wayakluqu maa laa taclamuun waxaydnan ogeyn buu alla abuuraya waxaan ilaahay baa qofkan u sakhiray bani aadamka samaynaya rabbi baa abuuray haddaanu rabbi abuureen mma samayn lahaa isaga laftirkiisa waxaan isaga iyo ficilkiisaba rabbi baa abuuro soo ma garanin sidaa darteed qofka marka waxaa laga rabaa diyaaradaha dadka qaarkood markay dhulka soo caga dhigtaan safar dheer markuu qofkii kusoo jiray oo meeshii uu raba uu soo gaaro diyaaraddii ay dhulka cagaheeda ay dhigatay ayaa waxaad arkaysaa dadka qaarkood sacbis iyo ninka waxaa loo sacbinayaa ama la ammaanayaa kan diyaaradda wado ilaahay lagu shukrin maayo waxaasoo dhan marka waa yacrifuuna nicmat allahi uma yunkiruunaha wa akharuhum lkaafiruun sideedana yacni qofka cibaadaadkiisa iyo suluukiyaadkiisa iyo shaksigan aad wax ka gadanaysa ama aada gaadiidkiisa ijaaranaysid shuqul iskuma laha nacam oo dadkii muslimiinta waxaad moodaa dhaqanka diyaaradaha loo raaco iyo dhaqanka diyaaradihii maraakiibta hadda lagu wado waxaa weeyaan waa dhaqankii gaalada waay hadda haddii la yidhahdo war waxaan hala bedelo waxaa lagu leeyahay adi maa samaysatay baashaan nacam war sow ilaahay nooma sakhirin waxaan nacam waxbau gataa ana waxba asna waxbau haystaa waxbaan ka gadanaya qof muslimana waa sameyn yaqaan bahashaan ee diin hadda kuma xirna samaynta bahashaan sidaasi la eg waxaa weya isaga laftirkiisa caalamka islaamka waxbau ka qaataa soo ma garan mana bedela dhaqankiisa adiga dhaqankaaga maxaa u bedeleysaa marka in muustika lagu furo iyo in yacni haween qaawan diyaaradihii ay ka shaqeeyaan iyo waxaa laga dhigtay wax yacni waxaa laga dhigtay shay ah mithaali baa laga dhigtay nacam marka waxaas dadka islaamka inay ka waantoobaan wanaxwu dalika iyo wixii lamida nacam huwa ka qowlihim kanat iriixu dayibata walmalaaxu xaadiqan iyo naxwi dalika ka naxwi dalika mima ah huwa isaguba jaarin ku dureersaday calaa alsinati kaiirin in badan carabkooda ku dureersaday fiihi masail baabka masaa'il baa ku sugan alula masalada koowaad tafsiiru macrifati nicmati nicmada garashadeeda tafsiirkeeda wa inkaariha iyo inkirideeda nicmadii waa la gartay maxaa laga wadaa inay alla nicmo alla taha waa og yihiin inkaarkeeduna muxuu noqday in ilaahay keyrkii loo nisbeeyo noqday nacam ayb walidaalika dad gaaladuna ada waa dhici kartaa kufri akbara meeshan inuu ka yimaado in oo kufri asqar uu ka yimaadona waa suurtagalo qofkii isagoo muslima haddana carabkiisa saan ku badatay kufriga ula imaan kufri asqara kamaalu tawxiid baana ka maqan walidaalika sheekha kitaabkiisa sida uu u kala habeeyey iyo habka uu kitaabka u qoray waxaad dareemaysaa hab aad u cajiib badan inay tahay waxyaabaha tawxiidka naaqidka u ab oo aada ugaga soo hadlay meelaha dambena kamaalu tawxiidka ku barayaa nacam waxyaabaha tawxiidkaaga kaamilka u noqonayo ahaaniyatu masalada labaad macrifatu ana hada jaarin calaa alsinati kaiirin garasho la garto ama la ogaado ana haadaa kan jaarin inuu ku dureersaday calaa alsinati kaiirin in badan carabkooda inuu ku dureersaday ayib athaalithatu masalada saddexaad tasmiyatu hada lkalaami hadalkan ku magacaabistiisa inkaaran lagu magacaabay inkirid linicmati nicmada la inkiro lagu magacaabay ayb hadalkan maxaa lagu magacaabay lowlaa kada kaanat iriixu dayiba walmalaaxu xaadiqan iyo lowlaa fulaan iyo lam yakun kada iyo waxaas in lagu magacaabo inkaar nicmada inkirid la inkiraya in lagu magacaabo qof sidaa dhahaya ad haddaad tiraahdeed ka waran war nicmada ilaahi ha inkirin war maanaa gaal ah buu kuleeyahay nacam see u inkiraya lama fahamsano marka tawxiidka xaqiiqadiisi waxaad moodaa in fahamkiisu ou aada noogu noogu yaryahay alraabicatu masalada afaraad ijtimaacu diddayni inay kulmi karaan laba lid isku ah filqalbi ay ku kulmi karaan waa maxay macrifo iyo inkaar iqraar iyo inkaar qalbigay ku kulmi karaan waa kan hadda kufaaru maka yaa idin abuuray allah na abuur yaa idin arsuq allah na arsuqo haddana inkaarkii muxuu noqday bishafaacati aalihatina oo kaleu noqonaya ama war yaa ku badbaadiyey adiga markaa tiraa qofka muslimka yaa kusoo badbaadiyey beriga kusoo gaarsiiyey allah buu kuleeyahay haddana hadalkiisa maxaa ku jirta lowlaa yani kaanat iriixu dayiba walmalaaxu xaadiqan maanta dhan dad unba u saarinaya nicmada alle zamankan la joogana maanta yani waxaa weya dadku alla subxaana watacaala qalbigooda in lagu yareeyo ayaa lagu talagalay markaasaa waxaa weeyaan qofka hadduu alla sheegaba joog joog masjidka la aadaa lagu leeya annaga ma hadda diin maan ka hadlayna lagu leey diin annaga maa ka hadlayna hadda muslimiintii baa ku dhahayaan annaga maa hadda diin ka hadlayna maxaad mar walba diin u keenaysa halkaan ayb markaad tiraahdeed war waxaan iska joojiyo nicmadan rabbi kuugu mahad celiyo diyaaradan ama markabkan wixii samaystayba adiga allah kuu sakhiray markaad tiraha diin annaga hadda kama hadlaynaa lagu leey inay diin tahay ma oga taas laftirkeeda oo nicmada alloo la inkiraya inay tahay marka maalinkaasoo dhan dadka carabkooda ilaahay keyrkiisa ku badan allana waa ku yaryahay carabkooda walidalika jacaylka alla waa yaraanaya marka nacam amaa laakiin ninka alla jeclaado xaqa almaxaba waxaa ku badanaya carabkiisa dikriga allah ku badanaya subxaana watacaala sheegshaaga oo alla sheegsheegaya nacam ilaahay waxaan weydiisanaynaa qalbigeena inuu maxabadiisa geliyo kuna weyneeyo baabu qowli llahi tacaala alla qowlkiisa macnihiisiiba u baab yahay falaa tajcaluu lilahi andaadan waantum taclamuun falaa tajcaluu ha yeelinina lilahi alla ha u yeelinina ha u samayninina andaadan kuwa dhigyaalo ah oo alla subxaana watacaala aada la fac dhigaysaan wa antum walxaal antum idinka oo taclamuuna og idinkoo og alla wax lamida inaanay jirin anniddu iyo walmithlu iyo walnadiiru iyo walkufu kulli waa isku wada dhadhow yihiin waana isku macno nacam ayb alla oo nid loo yeelana waa anwaacda cibaadada ama shay kamida cibaadada ilahay keyrkii in loo yeelo sida cibaadatu lasnaam ay ku sugan yihiin oo kale nacam macnaha aayadda ibnu cabaas siduu leeyahayna waxaa weeyaan laa tushrikuu billahi shaya min alandaad ilaahay aan la wadaajinina cibaadada wax andaad ah allatii laa tanfacu walaa taduru taasoo aan wax anfacaynin waxna dhibaynin wa antum taclamuuna idinkoo og annahu rabbukum inuu yahay rabbigiin laa rabba lakum rabbi idinma sugnaanin yarsuqukum idin arsuqo hayrahu isaga aan ahayn hayruhu ayb marka waxaa weeyaan wa antum taclamuuna fiiri ibnu cabaas tafsiirka uu ku fas idinkoo og inuu alla rabbi idin yahay haddii la yidhaha marka gaalada tawxiid rububiya waa qirsanaayeen maaha wax cusub maaha waa cabdullahi bn cabaas uu tilmaamayo weeyaan soo ma garani wa antum idinka oo taclamuuna og ayb aayaddan buu halkaan marka sheekha keena laakiin hadda halkan waxa uu ka rabaa waxa ay tahay aayadda waxaa soo gelaya shirkiga akbarka ah shirkiga asqarkaana waa soo gelaya soo ma garanin oo t kamaalu tawxiid anfinayo qaala ibnu cabaas ibnu cabaas waxau yihi fi laayati alandaadu huwa shirku weeyaan akhfaa waa ka qarsoonaan badan yahay shirkigu min dabiibi namli quraanshada kutubitaankeeda iyo socodkeeda calaa safaatin ay ku socoto dhagax sisib ah sawdaa-a madow fii dulmati leyli mugdiga habeenkiisa iyo ay ku soconaysa dhexdiisa yacnii shirkiga waa ka qarsoonaan badan yahay quraansho quraanjo dhagax sisiba oo madow ku dul soconaysa nacam ma loo jeedi kara habeen mugdiya weliba dhagaxi waa madow yahay habeenkii waa mugdi iyaduna waa yar tahay oo waa quraanshadii waxa ma la arki karaa shirkigaa ka qarsoonaan badan marka soo qalad maaha dadka dhahaya marka annaga shirki shirki naloo sheegaya waa maxay diinta waa fahamsannaha tawxiid baa hadda nala baraa iyo yani ibnu cabaasna sidaan buu leeyahay nacam radia allahu canhuma ayb marka wuxuu tilmaamay huwa alandaadu huwa shirku weeyaan akhfaa waa ka qarsoonaan badan yahay min dabiibi namli quraanshada socodkeeda calaa safaatin ay ku dul socoto dhagax sisiba sawdaa madow fii dulmati lleyli habeenka mugdigiisa dhexdiisa wa huwa an taquula waa inaad tiraahdid wallaahi ilaahay baan ku dhaaranayaa waxayaatika iyo noloshaada yaa fulaan hebelo waxayaatii iyo nolosheeda allaan ku dhaaranaya iyo nolosheeda wa taquula aad tidhaahdid alxalif bikayr illah arka waa baabka waxa uu guntayay waana ka hadli doonaa wa taquula aad tidhaahdid lowlaa kulaybatun ey haddii lala-yahay yar ey yarow haddii lala-yahay haadaa kan ey yarowgan kan ah haddii lala-yahay ounan ahaan lahayn la ataana lusuusu tuugadaa noo imaan lahayd meelahaanu ka qayqaylinaya tuugada waa cararaysaa marka hadduunan kan ahaa lahayn tuugaaba na baabi'i lahayd tuugada waa na dhamay lahayd maxaa lagu soo daray falaa tajcaluu lilahi andaadan tafsiirkeeda lagu soo daray ma kula tahay inay u malayneen dadkii shirkigii akbarka aabayna maba fahamsanayn in badan oo ka mid a xataa bacdi yani man yantasib ila alcilmi dadka cilmiga u nisbo sheeganaya qaarkood ayaan fahamsanayn shirkigii akbarka ahaa kanoo kale marka falaa tajcaluu lilahi andaadan inay soo gelaysa ma la tahay marka nacam marka lowlaa kulaybatun haddii lala-ya haadaa kan haddii lala-ya ee yarowgan haddii lala-yaha la ataana lusuusu tuugadaa noo imaan lahayd walowlaa albadu shimbirkan haddii lala-yahay booloboolada wax lamidka badi waa shimbir nooc shimbiraha u kamid a walowlaa albadu haddii lala-yahay fi daari guriga dhexdiisa la ataana lusuusu tuugadaa noo imaan lahayd waqwa qowlu rajuli nacam iyo qofka hadalkiisa waya lisaaxibihi uu ku yihaha saaxibkiisa maa shaa allahu washita ilaahay waa ogolyahay maa shaa allahu hadduu alla doono washita adna aada doonto ayb wa qowlu rajuli iyo ninka qowlkiisa lowla allahu wa fulaan hebel haddowna ahaa lahayn iyo allah haddownan ahaa lahayn iyo hebel iyobuu isticmaalaya laa tajcal ha yeelin fiiha fulaanan hebel ha yeelin hebel ha kusoo darin haadaa kulluhu kan dhammaantiis shir bihi isaga haadaa kan kulluhu dhammaantiis shirkun weeyaan wadaajin bihi alla lala wadaajinaya cid kale waay waxaan o dhan rawahu ibnu abi xaatim ibnu abi xaatim baa wariyey tafsiirkiisa kusoo saaray waxaan o dhan marka waa maxay kamaalu tawxiid bay diidayaan ay anfinayaan hadda marka falaa tajcaluu lilahi andaadan marka la fasirayo dadka ma kusoo dhacdaa waxyaabahan weeyaan walidalika tafsiirka salafka saasoo uga khayr badan yahay tafaasiirta kale cabdullahi ibnu cabaas aayaddan hadda wuxuu kusoo koobay fiiri waxaa kaloo aayadda ay daliilba u tahay aayado gaaladii kusoo degay in ummadaana yacni waxyaabo badan siyaabo badan loogu daliishan karo nacam falaa tajcaluu lilahi andaadan wa antum taclamuun nimanka kufaarumaka lala ayaa lagula gaaladaa lagula khitaabayay nacam oo lagula hadlayay haddana laakiin muslimiinta intay kasoo gelayaan meelahan oo kale lowla llah lowla allahu wa fulaan iyo lowlaa kulaybatun hada la ataana lusuus iyo lowla albadu fi daari la ataana lusuus iyo maa shaa allahu washita iyo waxaagaasaa lagu soo daray soo ma garanin marka waxaad ka qaadanaysaa wixii kufriga akbarka ku yimid waa shirkiga akbarka ku yimid waa loo daliishan karaa ashirku lasqar qaacidadaana sheekha uu kasoo hadlay hadda ka hor wacan cumar bni lkhadaab radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal rasuulku waxa uu yidhi man xalifa qofkii ku dhaarto man xalafa qofkii ku dhaarto bigayri illahi alla heyrkiisa faqad kafara waa gaaloobay aw amase ashraka waa shirki sameeyey allo heyrkii la wadaajiyey rawahu tirmidiyu xasanahu wa saxaxahu alxaakim halkaa marka waxaa laga qaadanaya alxalifu bigayri illahi inay tahay shirki inay tahay alla heyrkii oo lagu dhaarto da qofka laba xaalad bau yeelan karaa alla keyrkii intuu ku dhaarto ulajeedadiisuna ay tahay tacdiim alla la tacdiimiyo kale inuu tacdiiminayo qofkan taas waa shirki akbara ee tacdiim ma ahan carabkiisa unbaa ku dureeray laakiin oo carabkiisa waxa ku dureersatay waxa igu noloshaada ammaanadan ku dhaartay ama yacni xasan ku dhaartay ama sida in badan carabkooda dadka ku dureersanto ilaahay keyrkii ay ku dhaaranayaan l ilaahay rasuulka nacam taasaana aada noogu badan marka rasuulku waa makhluuq laguma dhaaran karo soo ma garanin ee qofkiina waxaad dareemaysaa inaynan ka ahayn markaas tacdiim alla oo kale inuu la simaayo rasuulka sal lla ly slam taas carabka ku dureersantay oo qasad hadda aan jirin taa iyadu waxaa weeyaan waa laga fiican yahay waa shirkigeeda shirki asqara buu noqonayaa qofka isagoo yacni uu og marka uu ku dhawaaqayo sida uu leeyahay ayb man xalafa bigayr illahi faqad kafar aw ashraka rawahu tirmidiy waxasanahu wasaxaxu lxaakim xaakimna xadiidka waa saxiix yeelay ayib dahabina waa ku waafaqay sidaas le waxau leeyahay shaarixu marka halkan waxaa dhici karto faqad kafara waashraka wayakuunu min alkufri aladi huwa duuna alkufri alakbar kufriga weyn inuu ka hooseeya dhici karto kamaa huwa min ashirki alasqar sida uu u yahay ibnu lqayimna waa sheegnay oo shirkiga asqarka markuu ka hadlaya fakayasiiri riyaai walxalifi bigayr illah iyo waxyaabaha inuu sheegay naam wa qaala ibnu mascuud waxau yihi la an axlifa billaahi inaan alla ku dhaarto kaadiban anoo markaa been sheegayo yaa axabu ilaya la igaga jacayl badanya min an axlifa bigayrihi alla heyrkii inaan ku dhaarto saadiqan anoo run sheegayo fiqiga saxaabada fiiri wuxuu leeyahy cabdullahi bnu mascuud inaan alla ku dhaarto anoo been sheegaya yaa igaga fiican yacni inaan ku maaha inuu been ku dhaaranayo ibnu mascuud oo ku dhiiranayo taas maaha s laakiin laba arrin buu isku kaa barbar dhigaya wuxuu ku leeyahay inaan alla ku dhaarto anoo markaa been sheegayaan ka jeclaan lahaa inaan ku dhaarto ilaahay heyrkii anoo run sheegayo sababtu maxay tahayna alla marka lagu dhaarto iyadoo alla lagu dhaaranayo haddii been la sheego maxay noqonaysaa waa min alkabaa'ir kabiira min alkabaa'ir weeyaan yamiin lhamuus ayb haddii marka qofku laakiin ilaa run buu sheegayaa ilaahay heyrkiibuu ku dhaartay ugu yaraan waa shirki asqara soo maaha ashirku lasqarna waa ka weyn yahay kabaa'irta kale marka fahamka ibnu mascuud sidaas weeyaan ayb marka waxaad garanaya masaa-isha shirkiyaadka ah iyo masaa-isha kale dunuubta macaasidaa isku mid ma ah shirkiyaadkaa daran soo ma garanin shirkiyaadka ayaa aada iyo aada u daran una dhib badan marka qofku inuu iska ilaaliyo weyn waxaabaas o dhan ayb oo marka alxalifu billaahi qofka asagoo been sheegay waa kabiira min alkabaa'ir laakiin shirki nacam laakiin ta kale waxaa dhici karta inay shirki akbara noqoto shirkiga akbarkaan hadda akbarulkabaa'ir weeyaan hadday shirki asqara ay noqotona iyada laftirkeeda waxaa weeyaan waa waa sabab marka waa dariica ila shirki lakbar bau noqonaya waana ka dhib waana ka daran yahay waxyaabaha kale oo dhan taasi marka qofku inuu sidaa yeelo weyn wacan xudayfata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxa uu yihi laa taquluu maa shaaa allahu washaaa fulaan laa taquluu ha dhihinina maa shaaa allahu washaaa fulaan haddii alla doono hebelna ou doono walaakin quuluu waxaad tidhaahdaan maa shaaa allahu humma shaaa fulaan dhaha maa shaaa allahu hadduu alla doono humma fulaan ayb wix alla ou doonay humma fulaan ou doono humma iyo waawda maxay ku kala duwan humma waxay keenaysaa yani tartiib oo taraaqi ah oo waxaa ka dhalanaysa mashiicada bani aadamku waxay ka dambaysaa mashiicada alleh oo adiga wamaa tashaa-uuna ilaa an yashaa allah khaaabi saasuu leeyay sidaasaana ka muuqanaysa amaa laakiin haddii la yidhaha laa taquluu maa shaa allahu qofka hadduu yidhaha maa shaa allahu washaaa fulaan waawdaasu marka waxay keenaysaa mudlaquljamci oo alle iyo labada mashiica inay isku mid yihiin oo kale taana marka haddii marka shaygii fiiri bani aadamka wixii lagu sifeeyey ee mashiicada ahaa haddii la leeyahay war midda alle subxaanahu watacaala hala lamaaninin maxaad u malaynaysaa wax bani aadamkiiba aan looba suginba asaga baryadoo kale istiqaafadoo kale isticaadadoo kale haddii ilaahay heyrkii loo lala wadaajiyo waa ka daranta shirka akbar weynta iyada rawaahu abu daawuuda bisanadin saxiix buu ku wariyey wajaءa can ibraahim annakhaciy waxaa ka timid anahu anahu yakrahu acuudu billaahi wa bika inuu nacayo acuudu billaahi wa bika ilaahay baan magangelayaa wa bika iyo adigaan ku magangelayaa wayajuusu waxaa bannaan an yaquula inuu dhaho billaahi uma bika inuu yidhaahdo allaan magangelayaa kadibna adaan niyo kusoo magangelayaa magangelyada markaan joognay labaan u kala qaadnay haddaad xasuusanayso oo isticaada wax alla maana cid kale aanay awoodin inaad alla qeyrkii ku magan gashaa waa shirki jinnigaoo kale iyo jinni ilaahay unbaa kaa celin karo shaydaanka ilaahay baa kaa celin kara shartaas oo dhan naar ilaahay baa kaa celin kara waxaa allah laga magan galaa marka keliya un waxyaabaha laakiin bani aadamka sabab alla oo uga dhigay bani aadam nool waa kwaa kaga magangeli kartaa oo intaad cadow ka soo carartoo kale ciidan xoog badan oo kale nin haysta inta u timaado war nima magangeliye isii cadowgaana isoo hayee waa ku magangelin karaa marka marka maxaa leedahay markaas laakiin ilaahay baa nima magangelaya uma bika uma baad isticmaalayda laftirkeeda nacam markaad badbaadda maxaa leedahay marka wallahi nin waagi ilaahay baa imagangeliyey markaas kadibna hebela imagangeliyo sabab ilaahay iiga dhigay saasaa fiican laakiin haddaad tidhaahdid adoo ka sheekaynay dhibaata igu dhacday cadowbaasaan iyeel wallahi hebelaa imagangeliya hadduuse hebel ahaana waa halaagsami lahaa waa midaan hadda ka hadlayna weyaan isticaadadu marka haysnin isticaadatu makhluuq alisticaadatu bilmakhluuq waaba ma banaanaa lasoo yiiriye waa shirki akbar halkan maxaa keenay waa tanaaqud ha sidaa ma aha waa wax bani aadamku awoodaya midda laga hadlayo hadda oo sababna uu noqon karo wayajuusu an yaquula billahi uma bika qaala wayaquulu wuxuu dhahaya lowla allahu uma fulan lowla allah uma fulan walaa taqulu ha dhihinina lowla allahu wa fulan ayb fiihi masaail baabka masaail baa ku sugan alulaa masalada koowaad tafsiiru aayati lbaqara aayadda suurat lbaqara tafsiirkeeda fi landaad falaa tajcaluu lilahi andaada maxay noqotay tafsiirkeeda shirki asqaroo fara badan noocyo badan oo shirki asqara in loogaga hadlay athaaniyatu masalada labaad ana saxaabata saxaabada yufasiruuna alaayata aayadda waxay ku fasirayeen annaasilata soo degtay fi shirki lakbari shirkiga akbarka shanigiisa kusoo degtay annahaa iyadu tacumu lasqara shirkiga yarkana inay camimayso aayad shirki akbara kusoo degtay midka asqarkaana waa camimaysaa saas fahamka saxaabada saas u ahaa oo hadda cabdullaahi binu cabaas aayaddan shirki akbaray ayay ku timid wuxuu usoo daliishanayaa shirki asqara noocyadiis marka shirkiga asqarkaana waxaad garana marka riyaa keliya inuunan ahayn istutuska keliya istutuska alxalif bigayr illah qofka isagoon tacdiim waxula qasdaynin maa shaa allah washita oo kale qofka uu yihaahdo lowla allah wa fulan iyo kale waxyaabaha athaalithatu ana alxalifa bigayr illahi ilahay keyrkii oo lagu dhaartaa shirkun inay tahay alraabicatu anahu idaa xalafa hadduu dhaartay bigayr illahi alla keyrkii oo ku dhaarta saadiqan isagoo run sheegayo fa huwa akbaru waa ka weynin badan tahay xagga dembiga min alyamiin alhamuus dhaarta yacni beenta ah ee qofka isagoo og inuu been sheegayo u dhaaranayo alkhaamisatu masalada shanaad alfarqu bayna alwaawi wa huma fi lafdi farqiga udhexeeya waaw iyo huma xagga dhawaaqa humada waa lagu ogolaya sababtoo tacqiib waxay faa-iideynaysaa waxaan ujeeda tartiib iyo taraakhi inay labadan mashiica kala dambeeyaan middan bani aadamkana ay ka dambaysa midda alleh waana qowluhu tacaala wamaa tashaa-uuna ilaa an yashaa allah ayb qofka mar hadduu qur-aanka fahmo faham fiican alla usi ee basiirana waxaa weeyaan ayb ahlu cilmigii saxda ah ee salafka uu ka qaatana ama cid ka qaadatay uu ka qaato halkaa cilmiga uu kasoo galo waxaa weya wax badan baa u kala baxaya haddii kale laakiin maanta dhan wuxuu ku haynaya anagu shirki waa naqaanaa shirki keliya maxaan loogu sheegaya iyo waxyaabaha lamidkaan ayb baabu maa jaa fi man lam yaqnac bilxalifi billah baabu bayaani maa kii cadayntiisiiba uu baab yaha jaa yimid fii man axad shanigii ku yimid in la caddeeyo lam yaqnac aan ku qancin bilxalifi billah dhaar alla loogu dhaaranayo qofka aan yacnii ku qancin dhaar alla loogu dhaaranayo wuxuu kusoo aroorayba uu baab yaha cadayntiisa maxaana dhaarta alla lagu dhaartaa waa tacdiim alla la tacdiiminayo qofka muminka inuu yeelo oo aqbalo waay isagoo marka niyadiisu ay tahay wax maadaama alla la tacdiimin lagu tacdiimiyey dhaar alla lagu tacdiiminayo meesha ay kaga ay ku dhacday ka dhacday inuu yeelo weeyaan markaa naam isagoo alla weyneynaya isagana nacam can ibni cumara radia allahu an can ibni cumara waxaa laga wariyay ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaala rasuulku waxa uu yidhi laa taxlifuu biaabaa'ikum aabbayaalkiina ku dhaaranina man xulifa lahu qofkii loogu dhaartaa billaahi alleh falyusadiq ha rumaysto waman xulifa lahu billaahi qofkii alla loogu dhaartaa falyarda ha raalli noqdo waman lam yarda qofkaan raalli noqonin falaysa min allah alla subxaana watacaala xaggiisa xa uma ahaanin rawaahu ibnu maajah bisanadin xasan xadiidkana waa xadiid xasan ibnu maajah kitaabu lkafaaraat ayuu ku wariyey sheekh alalbanina irwaa lhaliilka ayuu ku saxiix yeelay laba kun toddoba boqol lixdan iyo shan raqamka iyo saxiixuljaamic labada ayib marka halkan laba dhaartu laba sibe marka way noqon kartaa hadday dhaarta shareecada ugu xukuntay qofkan in loo dhaarto laba nin baa is haysato ninkii kale adiga markhaati waa keeni weysa maalan isagii baa dhaaran la yihi marka dhaarta inaad ku qanacdo weyaan waa dhaarisay waana kuu dhaartay markaas waxaa weyaan waajib waxaa inaad dhaarta raalli ku noqoto ma hadan inaad wax kale la timaado iyo buuq kale iyo laakiin hadday tahay wax dadka uun hadda aan ahayn xugun aan ku saabsanayn oo ictidaaraad oo dadka dhexdooda ah war nin ebelow maxaasaan igugu gasho ad iigu imaan weysay war wallaahi niyo meeshaas waa waxaasaa i qabsaday buu ku yidhi waa kuu dhaartay marka ictidaaraadka noocaas oo kale haddii ay tahay dadka qaarkood ka dhacayo waa min xaqi lmuslim cala lmuslim taas qofka muslimka qofka kale muslimka inuu ka waa xaq uu kuleeyahay inuu ka aqbalo weyn marka nacam waxaa kamid a inuu marka hadduu u dhaarto isagoo ka cudur daaranayo ama isberi yeelayo tuhmadda ama xaq uu isaga kuleeyahay wax lamid oo kale inuu daniga u hagaajiyo weeyaan ee uu markaa yacni ka yeelo nacam marka labada macno marka mar walbaana marka waxa sidaan baabkan sheekha wuxuu baabkan ugu guntay kitaabu tawxiid dhexdiisa waxay tahay de adiga ridahan maxaa kaa keenayana ninkan wuxuu kugu dhaartay axad lagu dhaarto ayuu kugu dhaartay rabbigii adig ku abuuray magaciisau kugu dhaartay ama tilmaamihiisa marka adiga allaad weyneynaysaa adoo alla weyneynayaad raalli ka noqonaysaa dhaartan marka walidaalika halkaas marka qofkiiba marka tawxiidkii marka hadda aanu ka raalli noqonin kamaalu tawxiid baa ka nuqsaamaya waxay naaqusinaysaa kamaal atawxiid sidoo kale waxaa lamida qofka hadduu ilaahay wax kugu weydiisto waa iska siinaysaa adoo alla weyneynaya subxaanah watacaala sooma garanin fiihi masaa'ilu baabkan masaa'il baa ku sugan alulaa masalada koowaad annahyu iska reebid weeyaan la yska reebo can ilxalifi bilaabaa aabayaalka in lagu dhaarto athaaniyatu masalada labaad alamru amar lilmaxluufi lahu kan loo dhaaranayo bilahi alla loogu dhaaranayo an yardaa inuu raalli noqdo athaalithatu waciidu man qof waciidkiisa lam yarda aan raalli noqonin baabu qawli maa shaa allahu washita baabu bayaani xukmi qawli maa shaa allahu washita maa shaa allahu washita oraahdaas xukunkeeda waxa kusoo arooray caddeyntiisii u baab yahay qofku inuu marka maa shaa allahu washita yiraahdo waxa kusoo arooray qayb qaybo kamida waa soo marnay a-imada marka tan aad bay uga hadlaan oo alimaamu shaafici raximahullah waxa uu yidhi laa yaqul axadu maa shaa allahu washita midkiin mid yaanu dhihin maa shaa allahu washita id qad jacala faacilayni hadduu sidaa yidhaahdo laba faacil buu yeelayaa bal maa shaa allahu uma shita ha dhaho oo isaga mashiiadiisii iyo mashiiadii alla subxaana watacaala ayuu isgarab dhigayaa marka ilaahay tiisaana uu soconayso midda alla oo idmaana soconayso moogtahay sidaa darteed marka inaad adiga alla isgarab dhigin oo waxaa weeyaan aada uma shita bayhaqi baa sidaa soo guuriyay sunan xarmalah ayuu ka ayuu ayuu ayuu ayuu ayuu ka sheegay saasaa macrifatu sunan kusugan juska afaraad saddex boqol toddobaatan iyo laba ilaa saddex boqol toddobaatan iyo saddex subkiina sidaasay leeg dabaqaadka ayuu kusoo guuriyey juska labaad sabxada boqol labaatan iyo sagaal fii fawaaidi tarjamati xarmala xarmala marka uu tarjamaya fawaaiddiisa samcaani tafsiirka wuxuu ku yihi wamaa tashaa-uuna ilaa an yashaa allah aw lmudafar samcaani waxa uu yihi raddu mashiiatihim ilaa mashiiatihi waxaa ku sugan buu leeya waa mashiiada mashiiadooda oo alla mashiicadiisa loo celiyo ayaa aayadda ku sugan walmacnaa macnuhuna waxaa weeyaan laa yuriiduuna ilaa biiraadat illah dadku wax ma doonayaan ilaa iraadada alla unbay wax ku doonaan oo wixii alla qadara unbaa soconaya nacam soo ma garan cumuum lmashiica wahuwa muwaafiqun licaqaa'idi ahli sunna ayay waafaqsan tahay caqaa'ida ahli sunnada anahu laa yafcalu axadu shaya walaa yajtaazu walaa yakhtaaruhu walaa yashaauhu ilaa bimashii'ati illah caqiidada ahlu sunnadaa marka maxay tahay waxaa weeyaan anahu laa yafcalu axadu shay-an qofna inaanu waxba samayneynin qofna uuna waxba dooro karin qofna inaanu wax dooneynin ilaa bimashii'ati illahi tabaaraka watacaala mooyaane ibnu kathiir isagoo ku tawasucay falaa tajcaluu lilahi andaadan markuu sheegay wuxuu tilmaamay wixii sunnada kusoo arooray ee marka axaadiidtana ay sheegtay ay rakistay ayuu ka hadlay ah in layska reebay altaswiyatu fi lmashii'a mashii'ada alle iyo keyrka in laysla simo oo waxa uu yidhi sababta waa maxay hada kulluhu siyaanatu waximaayatun lijanaabi tawxiid intaasoo dhan waxaa loo yeelayaa buu yidhi ilaalin la ilaalinayo tawxiidka yani xaqiiqadiisa iyo yani sheediisa la ilaalinayo maqrizi waxa uu yidhi min alishraaki shirkiga waxaa ka mid a qowlulqaa'ili qofka oo yidhaahda liaxadin min annaas dad dadka ka mid a maa shaa allahu washita yidhaahdo kamaa habata can nabiy sala allahu alayh ali wasalam sida nabiga ka sugnaatay u reebay anahu qaala lahu rajulu ninba wuxuu ku yii ninbaa wuxuu ku yidhi maa shaa allahu washita markaasuu yihi ajcaltanii lilahi niddaa nabigu wuxuu yihi war ma allaad ila sintay aniga oo aada dhig igaga dhigtay sidaa uu ku yihi marka qul maa shaa allahu waxdahu waxaa tiraa maa shaa allahu waxdahu sida fiicanna waa saas nacam haddaadan dhehaynin sidaana inaad tiraahdo maa shaa allahu uma shaaa fulaan laba darajo waa ogow maa shaa allahu waxdahu baa wanaagsan haddii aadan taa dhehaynin maa shaa allahu uma shaaa fulaan inaa isticmaasho laakiin maa shaa allahu washaaa fulaan waa la diiday iyada ama washita ayb marka waxa uu tilmaamay hada maca ana allaha tacaala qad ahbata lilcabdi mashiiatan sidaan buu nabigu yihi ajcaltanii lilahi niddan iyadoo weliba alla addoonka oo mashiica u sugay ka qowlihi tacaala wamaa tashaa-uuna ilaa an yashaa allah tajriidu tawxiidka sidaa buu ku sheegay waayahay marka waxaad garana marka qowlu maa sha allah washita min ashirki alar bay ka mid tahay qofka usia sidaa yihahda falaa tajcaluu lilahi andaadanna waa loo daliishan karaa can qutayla waxaa laga wariyay ana yahuudiyan yahuudi ata nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigu u yimid faqaala waxa uu yihi inakum tushrikuun idinku waad shirki samaysaan taquuluuna waxaad dhahaysaan maa shaa allahu washita saabaad dhahdaan dadkiibuu sheegayaa dabcan asxaabtii iyo meesha jooga yacni muslimiintu tilmaamaya wataquuluuna walkacba ayaad dhahaysaan faamarahm nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxa uu faray idaa araaduu hadday doonaan an yaxlifuu inay dhaartaan an yaquuluu inay dhahaan warabbi lkacba markaa ka hor waxaa dhici karta inaan la amrin nacam wa an yaquuluu inay dhahaan maa shaa allahu uma shita rawahu nasaa-iyu saxaahu nasaa-i baa weli waana saxiix yeelay ayb ayb marka xadiidkan isagu marka waxaa wey xadiid saxiixa silsila alxadiid saxiixa boqol soddon iyo lix xadiidka raqamkiisa aad ka eegeysaa halkaas ku saxiix yeelay sheekh alalbani raximah llah walahu ayضa can ibni cabaas ana rajula qaala linabiyi sala allahu alayh ali wasalam nin baa nabiga wuxuu ku yidhi maa shaa allahu washita faqaala nabigu waxau yihi ajcaltanii lilahi niddaa alla miyaad aniga igala ajcaltanii miyaad iyeeshay lilahi alla miyaad igaga yeeshay niddan mid kufaca war ma ilaahay baa aniga isla ila maslisay ood kufac igaga dhigtay bal maa shaa allahu waxdahu sidaa dheh ayb tanna marka iyada waxaa weeyaan nasaa-i baa iyadan iskale riwaayadan ayb ibnu mardaweyhina tafsiirka kusoo saaray ibnu maajah waa soo saaray sidaas ilaeg waana saxiix walibni maajah waxaa usugnaaday can tufayl nacam can tufayl akhi caaisha ahaa liummihaa hooyadii xagga hooyada qaala waxa uu yihi ra-aytu waxaan arkay kaanii ataytu calaa nafarin kaanii sidii aniga oo ataytu imid calaa nafarin koox korkood imid min alyahuudi oo yahuud ka mida koox yahuuda anoo dul imid baan arkay buu yihi ku riyooday qultu waxaan idhi inakum idinku la antum lqowm wallaahi waxaa tihiin yacni qowm baa tihiin idinku lowlaa anakum haddii laakiin lalaayaha oo idinka lowlaa haddii lalaayaha anakum idinku taquuluuna inaad dhahaysaan cusayru bnullah haddii taa lala-yahay yacni inaad sidaa leedihiin dad wanaagsan baad ahaan lahaydeen qaaluu waxay yidhaahdeen markaa yahuudii wa anakum idinkuna la antum lqowm ayaa tihiin idinkuna qowm baa tihiin walle lowlaa anakum taquuluuna haddii lala-yahay idinku inaad leedihiin maa shaa allahu wa shaaa muxamed taa haddaa iska dhaafi lahaydeen dad yacni fiican yaad ahaan lahaydeen buu leeyahay nacam ayb nacam marka waxa uu yihi uma marartu binafarin dad ayaan soo maray min annasaara faqultu waxaan idhi inakum la antum lqowm dad qoom baad ahaan lahaydeen lowlaa anakum dad wanaagsan lowlaa anakum taquuluuna haddii lala-ya inaad leedihiin almasiixu bn llah qaaluu wainakum la antum lqowm lowlaa anakum taquuluuna maa shaa allahu wa shaaa muxamed idinkuna dad wanaagsan baad ahaan lahaydeen haddii aydnan dhihi lahayn sidaas maa shaa allah washaa muxamed falamaa asbaxtu markaan soo waabariistay akhbartu bihaa waan u sheegay man akhbartu ciddaan u sheegay uma ataytu nabiya baan u imid sala allahu alayh ali wasalam fa akhbartuhu waan u sheegay qaala waxa uu yidhi hal akhbarta bihaa axadan axad ma usheeg dad ma u sheegtay qultu nacam baan idhi haah qaala waxa uu yidhi faxamida allaha waatnaa calayhi alla ayou nabiga uu yacni ku mahadiyey waa ammaanay waatnaa calayhi waa faalleeyey uma qaala waxa uu yidhi amaa bacdu intaa kadib faina dufaylan dufayl ra-aa ruya ru'ya ayuu arkay akhbara bihaa uu ku sheegay man u sheegay man akhbara qofka u sheegayo minkum idinka idinka mid a wa inakum idinkuna qultum waxaad tidhaahdeen kelimatan kelmad kaana yamnacunii waxaa ii diidayey kada wa kada waxaa iyo waxaabaa ii diidaya yani xishood baa ii diidaya an anhaakum canha inaan kelmaddaa idinka reebo ayib marka see loo tawjiihina arrintan arrintan wax tawjiihiyey waxaan arkay maxamed ibnu nasr ilmarwasi oo aimadii hore salafka ka mid ahaa wuxuu tilmaamay xishoodka markuu sheegaya baa waxa uu yidhi kaana yakrahu an yuqaala dalika nebigu wuxuu nici jiray in la yidhaha maa shaa allah washaa kada yani mashiicada in alla isaga lagula simo waa diidi jiray waa kahan jire wayastaxyi waa ka xishoon jiray an yanhaakum yani an yanhaahum inuu ka reebo lanahu lam yakun jaaءahu can illahi tacaala nahyun can dalika maxaa yeeley nebiga all agti alla xaggiisa ugama imaanin arrintaa inuu reebo ugama imaanin falamaa ra'aa dufaylun iru'ya dufayl markuu riyadii arkay istadalla bidalika arrintaa wuxuu u daliishaday calaa ana allaha tacaala alle qad kariha inuu nacay arrintaa fanahaahu canhu markaasuu nebigu reebay yacnii isku soo duuduub nebiga lama farin oo dadka waxaan ka celi lama dhihin isagiina marka waa dhibsanaya dabcan waxaan in la yidhaahdo fiirso nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhaahdo waa dhibsanayay in la yidhaahdo sidaan waa dhibsanayay oo inuu yani ma jeclaysanaynin oo waa karaahaysanayay allana weli ma farin dadka ka reeb ma aanu dhihin sidaasuu marka nebiga uga joogay sala allahu alayh ali wasalam markay dhacdadan dhacdaybaa alla marka wuxuu u waxyooday inuu reebo dabcan marka tanbau nebiga ka deliishaday marka dhacdadan tacdiimu qadri salaah juska labaad safxada sideed boqol lixdan iyo saddex nacam falaa taquluu ha dhihinina maa shaa allahu washaaa muxamed walaakin quluu dhaha maa shaa allahu waxdahu sidaa bis dhaha buu yidhi soo ma garanin fiihi masaail baabka masaa'il baa ku sugan masaaisha marka xadiidka waxaa laga qaadanayo sheekhaaba noo sheegayo macrifatu lyahuudi yahuud garashadooda ay garanayaan bishirki lasqar shirkiga asqarka ah oo yahuud inay tan yaqaaneen inay shirki tahay mashirki athaaniyatu masalada labaad fahmu linsaani insaanka fahamkiisa idaa kaana lahu hawan hadduu hawo leeyahay nacam hawe marka uu ku socdo wixii hawadiisa taageeri karo oo uu isku difaaci karo cilmi dheer buu uleeyahay oo hadda fiiri yahuud markii iyaga ay hadda dusha looga tuuray say eedda isaga rogaan iyaguna maxay dhaheen wallahi idinkuba maa shaa allah washaaa maxamed aad dhahdaan ayaa dhahdaan markaas fiiri say u fahmayaan fiiri waxaan inay tan inay wax fiican aanay ahayn waa garanayeen waana fahmayeen marka gaalada waxma wada oga waxma fahmsa waxma fahmayaan ma aha nacam ee iyagaa madax aday ku jiraa wahaakadaa ninka mubtadica asagana waxaa dhici karto si uu asaga isku difaaco inuu waxyaabo badan uu fahmi karo markaas laakiin marka bidcadiisa laga hadlo war waxaan arag la yidhaahdo inay dhibtaa dhici karto maxaa yeele mar rabo hawadiisaan usoo jeedin laakiin markuu adiga rabo inuu ku duro kale waxaa weeyaan qaladaad saxna ah oo sharciga qalad ku ah iyou adiga kaa soo saari karaa oo daqiiq weliba nacam kiisiyo waadixana uma jeedo hadda balferi yahuud midkooda waadixa ah waxay u raaraadinayaan luuqluuq midkaanna yacni shirkiga asqarkaana waa u jeedaan waxaa kalood garanaysaa xaqa hadday ku dhawaaqaan dad noocan oo kale la dhihi maayo waa ka tegaynaa annaga naca mar hadday yahuudi sheegtay waxaan annagana waa inkiraynaa inaan la dhehaynin soo ma garanin athaalithatu masala waa dhici kartaa qofka mubdilka inuu wax fahamsan yahay nacam wixii uu fahamsanaya xaqa annaga marka ka tegi mayno athaalithatu qowluhu sala allahu alayh ali wasalam ajcaltanii lilahi niddan weeyaan inuu yidhi fakayfa sideebuu xaalku noqonayaa biman qaala maa liman aluudu bihi siwaaka iyo walbeytayni bacdahu labada beyday ka dambayso ee ninkii yidhi maa shaa allah washitaa sidaan loo galay ninka nebiga sidaan ku dhahaya ka waran xaalkiisa marka waa buusiiri iyo burdihiisa ayb taana marka wuxuu ku yidhi marka waxaa ku jirtay gabaygiisa ya akrama alkhalqi maa liman aluudu bih siwaaka cinda xuluuli lxaadisi alcamami in lam takun fi macaadii aakhidan biyadii fadla wailaa faqul yaa zallat alqadami faina min juudika adunya wadarataha wamin culuumika cilma allawxi waalqalami taa weeyaan marka waa beyt ashyaa marka abyaad shirkiyaad ay ku jiraan weeyaan oo quluwi uu ku jiro macnuhuna waxaa weeyaan wixii nebigu ou lahaa ee mashiico ah haddii la yidhi alla yaan lagula simin wax uusaba lahaynba ka waran marka ee alla uu leeyahay keligii ninka ka baryo araabicatu masalada afraad ana hada kan laysa min ashirki lakbar ma aha liqowlihi yamnacunii kada wakada hadday shirki akbara ahaan lahayd nebiga waaba wax ka manci lahaa inuu u sheega ma jiri lahayn nacam oo waaba u diidi lahaa ila shirkiga akbarka inuu zuuliya ayaaba loo soo diray nebigee alkhaamisatu masalada shanaad ana ru'yaa ru'yadu asaalixa wanaagsan min aqsaami lwaxyi bay ka mid tahay asaadisatu ayb wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamed wcala alihi wsaxbi wslm